dhacdooyin saxiixiga oo gobolkani ka dhacaya cabsi fara badan laamaha amniga haatan gelinayo waxgaradkana waxay ka bixinayaan digniin kala duwan guddiyada nabadgelyada waxgaradka culamaa udiinka iyo weliba bulshada rayidka ayaa dhammaantood marar kala duwan kaga hadlaya munaasabado kala duwan xasan cusmaan shuuriye xokayaha joogtada amniga oo dhankiisa shir jaraad ku qabtay xafiiskiisa ayaa waxa uu sheegay in hub fara badan ay kusoo qulqulayo gobolkan cabsi fara badanna ay dowladdu ka qabto xaaladaasi adag ee suurtagalnimada hubkaasi loo isticmaali karo waad ogsoontihiin marxalado badan ayaa waddankeena maraya doorashaa ka jirta ololaha doorashadana xawli bay ku socdaan xaalad amni darro ayaa maarata laga baqayaa gobolkeenana madegmada gaarisa county meelo badan ayaa maarata waxyaaba dhacdooyin ka dhacay oo dad hubeysan ay maarata soo gelahayaan waa inaan fejignaan dheeri aan muujino iskuma xirnaano shacabka guddiyada nabadgelyada iyo saraakiisha golaha amniga marka waxaagan leeyahay inteena saddaan wada shaqayno amni iyo nabad ayaa maaragtay lagu wada noolaani taasaana maaragtay xuduudka dheer ee maarata noo dhexey anaga waddankeena walaalaha soomaaliya hub fara badan ayaa ka soo gala iyo beryahan dambe burcad soo baxay oo communitiga ama maarata dadweynaha maaragtay laga soo sheegayo marka waxaadan leenahay walaalayaal nin qori wato walaal ma noqon karo yaan garab la siinin hana la soo sheego degniinta ilaamaha amniga iyo guddiyada nabadgelyada bixinayaan waxaa sidoo kale soo garab istaagay culimaadudiinka gobolkan waxayna sidoo kale sheegeen in fidnada laga fogaado sheekh cabdulaahi bulo oo ka mid ah muftiyada waaweyn ee gobolkan aadka looga ixtiraamo ayaa waxa uu ka hadlay xaaladaha laamaha amnigu haatan ay ka digayaan wuxuuna sheegay in fidnadu ay tahay mid khatar ah dadkoo idinla saameyn karto dadka daalimiinta waa inaan qabanno dadku waa muslimiin waa walaalo waa qaraabo waa jiraan waxaan waa jaahiliya dadkaa daalimiinta ha la qabto qoom walba daalimiin waa laga heli qoom walba daalimiin waa laga heli daalimiinta gacanta haddii la qaban waayo wattaquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalaminku khaas yanaha iska ilaaliya oo ka dhowrta fidno aan ku ekaanayni ka suubiyey fidnadaa wa tacummu way camimaysaa ummaddaoo dhan bay camim ya marka middaa ayada ah nin walba qalbiga ha gashado ruuxa daalimkaa qabo ruuxa daalimkaa qaba adigana dulmiga iska ilaali ruuxa daalimkaa qaba adigana dulmiga iska ilaali rofesor sheekh xasan cali oo isaguna dhankiisa ka hadlaya waxa uu sheegay in doorashadu ay tahay maalin keliya shacabkana looga baahan yahay in doorashadu si amni ay u qaataan election baa jira electionkana nin unbaa uu soo geli hal marna waa tegiyo kuradaada dadka waxaan ka codsan haynaa dadka xidid iyo xigaal baa leeyahaa dadka waa muslim waxaan ka codsanaynaa nabad intay shaqadooda ay ku qabsadoon oo nin soo geli doona daraadis lagu keel tegin gabarna lagu furin maxaa dha electionka maarata waa iska xasaasi waxaan ka codsanaynaa dadka oo maarata gaarisa iyo dadka north eastern jooga iyo dadka kenya electionka intuu nabad uu noogu dhaco ilaahayna waxaan ka barinaynaa intuu electionka nabad maarata uu noogu rido ninka ilaahay u qorana uu soo geliyo isku soo celceliyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalkani kenya waxa ay dowladdu saartay calaamad ah in suurtagalnimada qulqulatooyin qeybo ka tirsan ay ka dhici karaan kadib markii la arkay in deegaanada qaarkood dhagax tuur iyo buuq uu hareeyey isku soo baxyo kala duwan oo siyaasiyiinta qaarkood ay sameynayaan ciidamo badan ayaa gobolkani lagu soo daabulaya oo suurtagalnimada in qalalaasa haddii ay dhacdo dadka ay kala eriyaan ama ay xasilooni nabadii ku soo celiyaan maxamed faarax shire v o a gaarisa